لله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وعشرك أفرتني يلا بعد kitaabka allulu walmarjaan fiima اtafaqa calayhi shaykhaan haadaa kani kitaabu lbuyuuci beecayaasha kitaabkii lagu sheegay wey waa ba kitaabka koob iyo labaatanaad baabka koowaad oo kitaabkan baabu ibdaali bayci اlmulaamasati wاlmunaabadati wuxuu baab yahay burin la burinayo beeca la yidhaahdo almulaamasa isla taabasho walmunaabada isla tuurid labadaas beec lama ogola xadiidu abi hurayra radi allahu canhu waa laynoo fasirayaa labadaas anna rasuula اllahi sala اllahu alayh wasalam nahaa nebigu waa reebay can ilmulaamasati isla taabashadii iyo walmunaabada munaabadadii mulaamasadu waxa weeye nin baa wuxuu dhahayaa haddaa maradayda taabatid ama anigu maradaada taabto faqad wajabal beecu beeci waa waajibi ma taabatay beeci waa waajibe war marada in la kala bixiyo oo inay la-eg tahay oo inay ceeb leedahay oo waxaasoo dhan ma ogola waaye ma fiirfiirin ka dhow hadduu doono dhahaya munaabadaduna waxa weeye tuuridday waxay labadoodu ka dhigayaan beec siiqa ma jidho wuxuu leeyahy maradaasaan kuu soo tuuray macawistaas toban dirham weeye toban doolar kan kalena waa waa inuu ku qaato waaye siiqa ma jidho khiyaar ma jiro waxaasoo dhan bay keenaysa akhrajahu lbukhaari xadiidu abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi yunha waxaa la reebayaa can siyaamayni laba soom wa beycatayni laba beec labada soom waxa weeye la nahiyey alfidri iyo wannahri yowmulfidriga maalinta ciidulfidriga ah iyo maalinta ciidulnaxriga ah in la soomo labada ciidood soon ma aqbalaan waalmulaamasati waalmunaabadati labadii beecna waa labadan iyana waa la reeba nahyigaani marka hunaa annahyu hunaa litaxriim buu yidhi soonku ma ansaxayo labadaa maalmood beecaanna lama ogolo horta labada hore waa litaxriim soonku ma ansaxayo waaye beecuna ma ansaxayo markaas burniin baaba imaanaya markaas shaygii lama arag siiqa ma jidho shardi faasida waa jiraa waxaasoo dhan baa imaanaya labadan maalmoodna ilaahay baa addoommadiisa wuxuu ku karaameeyey casumaad inay afuraan oo labada ciidood ciiddii afka la furayey oo soonka laga soo baxay iyo ciiddii kale oo xajka laga yimid weeyaan marka waa inay aqbalaan ilaahay casuumadiisa akhrajahu lbukhaariy xadiidu abi saciidin alkhudriyi qaala wuxuu yidhi nahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed baa wuxuu reebay can libsatayni laba hay-atu labis wa can beycatayni iyo laba beyc nahaa wuxuu reebay can ilmulaamasati waalmunaabadati isla tuuridaiyo isla taabasho oo fil beyca waalmulaamasatu wuxuu yidhi lamsuru rajuli ninka taabashadiisa weeye fawba alaakhari kan kale maradiisa u taabto biyadihi ku taabto gacantiisa bileyli habeenkii oo binahaari maalintii walaa yuqalibhu mar gedgedinaya maarada ilaa bikadaalika sidaa un mooyaane taabashadaa maahee iska fiirin iyo gedgedin iyo kala bixin iyo ma leh wlmunaabadatuna an yambida arajulu ninku inuu u tuuro weeye ila rajuli ninka kale bihawbihi maradiisa wayembid alaakharu kan kalena soo tuuro thawbahu maradiisa wayakuunu daalika kaasna wuxuu noqonayaa baynahu beycahumaa beecoodii min kayri nadarin eegid la-aan walaa taraadin raalli ahaansha la-aan wallibsatayni labada qaab labis ishtimaalu samaa'i isduuduubkii dhagaha la-a waa isduuduub dhagala waaye waasamaau an yajcala thawbahu maradiisa waa inuu yeelo calaa axadi caatiqayhi labada labada garab midkood buu marada dacalkeeda saaraya garab ka mid a fayabduwa waxaa muuqanaya axadu shiqayhi labadiisii dhinac midkood laysa calayhi thawb wax maraa dushiisa ma aha dee marka marada dacalkeedii halkaan iyo halkaan keenay oo hal garab iskugu geeyey garabkii kalena waa bannaaye garabkii kale waa bannaaye waaya wallibsatu lukhraa midda kalena ikh ixtibaa ixtibaauhu doonyaysigiisa wey garwaaxeedsi garwaaxeedsigiisa wey bithawbihi maradiis walxal huwa jaalisun uu fadhiyo marow ku garwaaxeedsanaya isagoo fadhiya laysa calaa farjihi cawradiisana ma saarna minhu marada shay-un waxba hal goobu watay go-iina saanu iskugu xira bis ninkaas cawradiisii iyo dhulkii waa isku bannaan yihiin wax ka xiga ma jiraan ariska jira baa la leeyahay markaas waay doonyeysiga baa lagu fasiraya inuu labada lowyaha iyo dhudhumadu saa u taaganya labada baryoodna waa ku fadhiya labada dhudhuna saas u taagan yahi go-na saasuu iskugu soo xiraya mar akhrajahu lbukhaariy baabu taxriimi bayci xabali lxabalati uureyda tan uurka leh uurkeeda beecintiisa uurleyda uurkeeda xoogaa baa halkan ku jira xadiidu cabdilaahi bin cumar ana rasul lah sal slm naha nebigu wuxuu reebay can bayci xabalilxabalati uureyda uurkeeda uurkaa gadidiis wa kaana beycan waagi hore beec buu ahaayo yatabaayacuhu ahluuljaahiliyati ay ku kala beectamaan kaana rajulu ninku wuxuu ahaa yabtaacu mid soo gata aljazuura geela muxuu ku soo gadanaya lacagta goormaan bixinaya ilaa an tuntaja ilaa laga dhashanayo tuntaja muqayir siiqa iska laazimaan dhowr ficilo waxay ka mid tahay muqayir siiqaha iska laazima tuntaja ilaa ay ka laga dhashanayo macnaa ay ka dhalayso annaaqatu hashaana idinka gata ilaa ay ka dhalayso uma tuntaj laga dhashanayo allatii fii badniha hadda hashan waa rimanta ilaa ay ka dhalayso neefka ay dhashan inta weynaadoo kobco rimo isna ka dhalayo markaas baan iska bixinayaa lacagta aan geela idinkaga gatay laba da weeye waa waqti dheer taa waa fasira ogow waaya waxaa ka mid ah horta waa qarar iyo kado shay aan weli la abuurin bay arrinta ku xidhanta kan ha dhalo taasna ha kordho mid kale ha dhasho waay waxaa kaloo la yidhi neefkaa hadduu dhadig noqdo yana waa inay sii rinto oo dhasho waa baycu nataaji nataaj ta ubadka ubadkiisa inuu sii dhalo waayo ama shaygan laftiisaanba kaa gada waxaan kaa gada hashaan ilmaha ay riman tahay markuu weynaado oo ilmo kala dhasho kaa kalaan kaa gata kan imaan doonaan kaa gata ama lacagtaa ku muddaysan ama beecaaba kaas aba labada midna lama ogola tuntaj min alafcaali alatii lam tusmac ila kadalika naxwu junna iyo zuhiya iyo tuntaj iyo taa waa la diiday muddadu waa majhuul inteebay muddo bay qaadanaysaa lama yaqaan waladu baycu waladi waladi naaqata hasha ilmaheeda ilmaha ilmihiis baan kaa gada warkaa waa la diiday haye akhrajahu lbukhaariy baabu taxriimi bayci rajuli ninka gadidiisa beeceeda ninka beecintiisa xaaraan ahaansheeda calaa beyci akhiihi walaalkii beeciisa oo ka dulbeecsado wa sawmihi gorgorintiisa calaa sawmihi gorgoradiisa wa taxriimi najishi falisaada xaaraan ahaansheeda wa taxriimi tasriyati gaaxinta xaaraan ahaansheeda xoolo inta lasoo gaxiyo xoolo caano badan laho candho waaweyn oo naase waaweyn suuqa la keeno oo la yidhaahdo tan gaawaa laga lisayaa oo loo qariya dadka xadiidu cabdilaahi bin cumara ana rasuula اllahi salى اllah alay sl qala wuxuu yidhi laa yabiicu bacdukum barkin yowsan gadan calaa beyci akhiihi walaalkii beeciis akhrajahu lbukhaariy xadiidu abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi sal lla alay slam qaala laa talaqaw rukbana safarada hala kulminina ha ka horteginina walaa yabiicu bacdukum barkin yowsan gadin calaa beyci bacdin bar kale beeciis walaa tatanaajashuu ha isku sicir dheeraynina nin baa wuxuu dhahayaa alaabtii badeecadii qiimaheeda in lagu ogaa buu lacagtii badinaya wuxuu le anaa intaa jooga intaasee marasaa intaasii joogtaa mana joogto dadka inuu ku kariyow rabaa isaguna lacagtiibuu badinaya inuu gatana ma rabo raqba uma hayso cid kalou raba inuu dago kiishka sonkorta ahaad labaatan doolar maryo hadduu doon wuxuu dhahaya labaatan iyo shanuu maraya sida dadku isleen war waa kacday alla ilaah ka gaargabo iyo wixii la mid ah walaa yabiicu xaadirin yousan gadin mid xaadira oo joogay libaadin mid yimid xaadir waxaa loo yaqaanaa nin reer magaalah oo magaalada joogay nin baadin ayaa loo yaqaana nin baadiye ka soo gala baadiye shardi ma hadduu doono magaalo kaloo alaab kala yimid ninka magaa marka magaaladuna shardi maaha baadi kasoo galankuna shardi maaha nin beeca iyo suuqa la socday yousan wax u gadgadin nin aan suuqa la soconoo meel ka yimid oo bucsharo wata war masegadaan iyo sareenkan iyo waxaan anaa waaya kuu gadaya si yar yar baan kugu gadayaa oo qaaliya aduu mataqaanada ii dhib waxaa la rabaa ummadda ilaahay baa kala arsaaqaya in faraha laga qaado walaa tusaruu hagaaxinina alghanama ariga loo iyo geello waa la mid waman ibtaaca qofkii gata neefkii la gaaxiyey fa huwa bikhayri nadarayni laba eegmo laba arrimood tii u khayroon buu ku sugan yahay laba isagaa u door leh bacda an yaxtalibha intuu lisay markii hore u lisay caano badan buu maalan ka hela markii labaad waaba ibir waa wax loo soo gaaxiyey shalay shan koon baan ka lisay maanta koon bay leedahay maxaa jira waa ogaaday labo isagaa u door leh in radiiha hadduu raali noqdo sidaa ku raali noqdo amsakaha waa haysanayaa neefkiisa ha ku kaxayso wain sakidaha hadduu caroodo xanaaqan uha maxay tahay caanana male maxay noo keeneen iyo wixii lamida yidhaahdo raddaha iyadii waa celin wasaacan hal daarad oo min tamrina waa celinaya hal suus hal saac hal daarad oo timir ah cajaa'ibta sharciga waxaa ka mid a la yidhi waagaa nebigu soo u go'aamiyey bay weligee taha neefka ma la lis haan caana haddii laga liso labaatan koonba haddii laga liso oo uu iska celinayo neefkiina waa celin hal saacoo timiro ku daraya wax yara haddii laga lisana hal saaco timiro ku daraya weligeed isbedelmayso timirtu waa inteedii sicir barar baa ku dhacaya xaggay noqotay iyo wax kale ha lagu lamaaniyo ma leh xadiidkan aad baa looga hadlaa akhrajahu lbukhaariy xadiidu abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi nahaa rasuulu llahi sal ly sl nebi maxamed baa diiday waa nehi can italaqii safar la kulanka in looga hortago kontaroolada iyo baadiyaha dadka xaabada iyo malabka iyo subaga iyo caanaha iyo xoolaha iyo wata suuq inta la dhaafo wadaday ka imaanayeen la hor istaago waa la diiday war dadka suuqa ha ku soo arooreena ka wareega waayahay wa an yabtaaca almuhaajiru muhaajirku inuu u gabo waayahay lilcaraabiyi mid reer acraabi ah muhaajirku waa ninka dee meesha joogay nin acraabiya inuu waxu gadana waa la diiday almuhaajir waa almuqiim hadda acraabiguna waa midka un meesha yimid hadda ku cusub wa an tashtarida almar'atu haweentu inay shardi ka dhigato dalaaqa ukhtihaa walaasheed furniinkeedana nebigu waa diiday alla nabigeena cala slat slam gabar baa waxay dhahaysaa haddaad rabtid in ay guursatid hiblaayo furoo a qabtid markaa fudhid baa ay guursanaysaa taana waa loo diiday dumarka ma jidho wa an yastaama arajulu waaye inuu ninku waxa weeyaan gorgoriyo dhaho ha layga gado calaa sawmi akhiihi walaalkiis gorgoradiis laba qof baa wax kala gorgorsatay waa ku heshiiyeen weli beeci ma dhicin mid kala imaanaya kaasuu leeyahay iska daa anaa ka badan kaa siinaya ama anaa mid ka fiican kaa gadaya kaala ama beecan ka bax wanahaan nebigu wuxuu neehiyey caninnajishi waayo isku sicir dheerayn wa can itasriyati gaaxin beeca hadda iska iska ganacsan maaha iska shabkaxso waa inaad taqaani kitaabul beeci oo wax kala socotid arrimihiis waay tasriic waxaa la yidhahdaa rabdulbaaci darca daati laban ninka neefka watay baa neefkii caanaha lahaa candhadiisibow waxa weeye soo xiraya ilaa caanuhu se u bataan neefka ubadku u nuugin loo maalin ninka gadanaya haku dag ha ku kadsoomo bay noqonaysaa rabbi sahil akhrajahu lbukhaariy ayaa wariyey bismi llahi raxiim baabu taxriimi beyci اlxaadiri wuxuu baab yahay midka xaadirkaa beeciisa xaaraam ahaanshihiisa lilbaadi kan yimid xaadirkuna waa muqiimka xadiiu xadiidu bni cabaasin qaala wuxuu yihi qaala rasul lah sal l sl nabi maxamed wuxuu yihi laa tatalaqaw rukbaana war gaadiidka iyo safarada ha la kulminina walaa yabiicu xaadirun libaadin mid xaadir iyousan u gadin mid baadi ah qaala raawi wuxuu yihi faqultu libni cabaas maa qowluhu laa yabiicu xaadirun libaadin waa maxay baabmiyaan ka booday baabu taxriimi talaqi ljalab waa sharaxa ila tagay talaqi ljalab kan la soo jiiday oo la keenay la soo waariday la kulmidiis oo laga hortago wey xadiidu cabdillaahi bni mascuudin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi man ishtaraa qofkii soo gata shaata neef ariyo muxafalatan la soo gaaxiyey faraddaha iska celiya inta naca falyarudda ha celiya macaha maceeda saacan hal saac wanaha nebiyu nebigu waa diiday sala allahu alay slam an tulaqa albuyuucu buyuucda in lala kulmana nebigu waa diiday sala allahu calayh wasalam buyuucdu waa anaa ashyaada la gadayo weeye waa albuyuuc waay waama waxa weeye albuyuuc tastaqbil asxaabu albuyuuc buyuucda dadka u asxaabta ah in laga hortago waa dhici jidhe akhrajahu lbukhaariy baabu taxriimi bayci lxaadiri lilbaadiyi xadiidu ibn cabaasin qaala qaala rasul lahi sal ly slm laa talaqaw rukbaana walaa yabiicu xaadirun libaadin qaala raawi faqultu libni cabaasin maa qowluhu laa yabiicu xaadirun libaadin qaala wuxuu yidhi laa yakuunu lahu u noqon maya simsaara dalaal dilaal yu gadi mayo waa maxay anaa dilaal kuu noqonaya alaabta kuu gadgadaya ka wareegaadu ka seexo gaariga dhan anaa gadaya ama alaabta dhan lama rabo akhrajahu lbukhaariy dalaal dalaal wey simsaar waa samar waa carabi xadiidu anas ibni maaliki radi allahu canhu qaala wuxuu yihi nihiinaa waxaana loo diiday an yabiica xaadirun libaadin mid muqiima inuu wax u gado nin baadi ah laakiin waa inuu qofka alaabta keensada adiga hadduu inta kusoo doonto dhowrniyaho adaa meesha joogay alaabtan iiga waa caadi laakiin kii magaalada joogay ama muqiimka inuu inta doonto yihahda igu soo wareejay anaa kuu gadgadaya ka bax suuqa ariga halkaas suuqa ma keenta ka soco waaye isagu doonto taasaan la la diidan yahay waxaas waa iska tif waxaan beec la diidaya badankooda waa jiraan soo ma xadiidu anas ibni maalikin radia allaahu canhu qaala wuxuu yihi nuhina an yabiica xaadirun libaadin waa marna akhrajahu lbukhaari baabu budlaani beyci lmabiici mabiicda gadideeda baadilhaanshaheeda qabla alqabdi la soo wareeg ka hor waxbaa gadatay adoo aan weli la soo wareegin cid kale ha ka gadan waxbaa gadatay gacantaada waxaan soo galeen waxaasaan gatay wixiina lama wareegin hebel suuqa u sii galo ka sii gad mada inaan la wareegtid dadka hadda qaar baa xoogaa ku baraarugsan waaya qaala ibnu cabaas xataa yuqbada soo maha waxogee baan akrinaya baabu budlaani bayci lmabiici qabla alqabdi soo mahay xadiid kalean malaha akhriyaba xadiidu ibni cabaasin qaala ama aladii nahaa canhu nebiyu nebigu kuu reebay sal lla alay slam fahuwa dacaamu waa raashinka an yubaaca in la beeciyo yaa xataa yuqbada ilaa laga soo qabdoonayo konton kiish baa bakhaarka ka gadatay kala wareeg deedna sii gado haddaa rabtid qaala ibnu cabaas walaa axsibu u malaynayo kula shayin wax kasta ilaa milahu dacaamka oo kale may wax kasta waxaan aaminsanahay buu yidhi dacaam inuu la mid yahay oo qabdi baa la shardiyaa qabd almabiic qabla alqabd ya min damaaniah waayah qaala ibn cabaas akhrajahu lbukhaari bay yiri taas xadiid cabdillahi bn cumar ana rasul sal qal wuxuu man ibtaca dacaaman raashin qofkii soo gata falaa yabiicuhu yuusan beecinin xataa yastawfiyahu ilaa uu ka soo ofsanayo akhrajahu lbukhaariy xadiidu cabdillaahi bni cumara qaala kunnaa waxaan ahayn kaanuu waxay ahayn dheh yabtaacuuna dacaama raashinka kuwii soo gata fii acla suuqi waayah fayabiicuunahu fii makaanihim bartooday kusii geli jireen ta soo gataan oo fii acla suuq ka soo gataan ba isla meeshiisa ku geli jireen fanahaahum rasuulah nebig waa diri sal sl an yabiicuuhu inay gadaan fii makaanihi meeshiisa xataa yanquluuhu ilaa ay ka rarayaan shayba sibaa moogtahay qibdoodkiisu noqonaya daarata waa in furaha lagu dhiibo soo ma ya shaygaan dhaqaaqaya in xagga u dhaqaajisa soo ma waa alaabta rarmaysa waa in xagga u rardi soo ma marka waa inaa wixii la wareegtaan akhrajahu lbukhaariy baabu habuuti khiyaari lmajlis khiyaarulmajliska sugnaanshihiisa uu baabiya lilmutabaayicayni labada wax kala gadatay labada waa loo ogolya xadiidu cabdillaahi bni cumara ana rasuula اllahi salى allahu alay waslm qaala nab wuxuu yihi almutabaayicaani labada wax kala beecsaday kulu waaxidin oo minhumaa ka mida bilkhiyaari mutalabisaani bilkhiyaari bay ku laran yihiin calaa saaxibi lkhiyaari bu kus alaa saaxibi saaxibkiisa dushiisa maa lam yatafaraqaa intaysan kala tegin ilaa bayca alkhiyaari beeca la yidhaahdo beyculkhiyaarka mooyaane waay bimacnaa waxa weeyaan majliskii waxay leeyihiin khiyaar bay haystaan intaysan kala tegin oo meesha wada joogaan kii doonaa ka noqon kara wadalika lianna ma masdariyat darfiyat maa lam yatafaraqa muddata waay xadiidu ibni cumara can rasuuli lahi sal ly slm qaala idaa tabaayaca rajulaani labada nimankay wax kala beecsadaan fakulu waaxidu minhumaa bilkhiyaari buu ku sugaya maa lam yatafaraqaa wa kaanaa ay ahaadaan jamiican ay wada joogaan ow yukhayiru axaduhumaa midkood uusan doorgelin oo amase yukhayiru waa doorgelinaya axaduhumaa alaakhara waay fatabaayacaa calaa daalika arrinka ay ku kala gataan iyagoo wada jooga hadday dhahaan ninkeenna kama noqon karo sidaasuu ku laazimaya faqad wajaba lbeycu markaa beyci waa waajiba wain tafaraqa hadday kala tagaan bacda an yatabaayaca intay wax kala gateen walam yatruk waaxidun minhuma mid labadooda ka midana uusan ka bixin albeyca faqad wajaba albaycu beyci waa waajiba khayr majliskiina waa go-ay akhrajahu lbukhaariy fi kitaab lbeyc baabu sidqi run ba u baabiya fi lbayci walbayaani waay beeca in run la sheego iyo in la caddeeya wixii ceebo jidha xadiidu xakiim ibni xisaamin radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasul lahi sal ly slm wuxuu yidhi albayicaani labada wax kala baayactantay bilkhiyaari bay ku sugan yihiin maa lam yatafaraqaa ow qaala wuxuu yidhi xataa yatafaraqa inay ka kala tagayaan fain sadaqa hadday isku run sheegaanoo wabayana caddeeyaan wixii ceebo jidha buurika lahuma waa loo barakaynayaa fii beycihimaa beecooda wain katamaa hadday qariyaanoo wakadabaa been sheegaana muxqad waa la tirayaa barakatu baycihimaa beecooda barakadiisa waay kuwan lacagta hadday ceeb leeda ha sheego oo kan haddii xooluhu ceeb leeyihin ha sheego oo waka ayib baab marka waa in beeci la caddeeyay markaasaa baraka la helayaa baabu man bau baabiyahay yukhdacu la khadeeco la khayaano fi lbeyci qofka beeca lagu dago lagu siro lagu kadiyo yaa qof baa markasta waa laga wadaa beec kasta waa lala gaarayaa xadiidu cabdillahi bni cumar ana rajula nin baa dakara linabiyi u sheegay sal ly slm annahu yukhdacu in la khadeeco fi lbuyuuci nabi allow beeca waa lagu khadeecaabayi qaala wuxuu yidhi idaa baayacta markaa beectamaysa faqul waxaa dhahdaa ninka wax kaa gadanaya laa khilaabat shardigaa xiro laa khilaabat laa khilaabat khayaana ma jiro waay khadeeca ma jiro diinta ma leh khadeeca ma ogola addiinu naseexa weeye khadeeca ma jiro laa linafyi ljinsi wa khabaruhaa maxduuf laa khilaabata fi diini hadduu hadhow markaas ku khadeeco hadhow waa ku dhegeysaa waa ka noqday baa leeda shardigaada waa ku xiran rajahu lbukhaari xoogaa madax inta nabar kaga dhacay waxoogaa ninka waa la degi jiray waay baabu nahyi buu baab yahay can ihimaari miraa la iska nahyinaya biicintood qaabila biduwi salaaxiha suubanaantooda muuqashadeeda ka hor miraha intaan suubanaantoodu muuqan ka hor miro curdana bikayri shardi lqadci goyn shardinteedna la-aanteed haddii miruhu curdan yihiin oo yidhaha geedahan miraha saaran baan kaa gaday bishardi iga jiro hadda guro miraha curdankaa waa caadi dhib ma leh laakiin haddii kale ma asaxyo biic xadiiث cabdilaahi bni cumara ana rasuula اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam nahaa nebi moxamed baa reebay can beyci himaari miraha gadidooda xataa yabduwa salaaxuhaa salaaxoodu ilaa ka daahirayo nahaa nebigu wuxuu ka reecay albaaci kan gadaya iyo walmutaaca kan gadanayaba war cadaada akhrajahu bukhaari xadiidu jaabirin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi nahaa nebi nebi moxamed baa reebay salى اllahu calayh wasalam can beyci thamari miro gadidood xataa yadiiba uu ka wanaagsanaanayo walaa yubaacu lama gado shay-un oo minhu miraha ka mid ah ilaa bidiinaari diinaar iyo wadirhami mar hadday wixii saa yihiin lacag hala kala siisto waaya ila alcaraayaa caraayaadka mooyaane baycu lcaraaya kaas mooyaane geedka iyo mirihiisa haddii laisku gadaya dhib ma lahaateen hadda waxa la rabaa mirihii keliya in la gado mirihiina miro fiicnaaday maaha kow hadday miruhu geedka iskaga oolayaan yaa ama la goosanayo waxbay ahaan lahay dee mirahan marka waa waa kaa marka ila diinaara ilaa bidiinaari wadirham badeeco kalena waa lagu gadan karaa dahabi fida hadda la sheeg inta badan iyagaa lagu tacaamulay ilaa alcaraaya waa maxay waa xoogaa tii fiqiga iyo axaadiisaba hadda inoo sheegayso oo alcaraaya baa la yidhaahdaa maalan miro timira oo geed timireedka laamaheeda ku yaalla timir dhulka taal in lagu gado baa la diiday waxaa keliya la ruqseeyey alcaraaya waaya qofkaana xoogaa u baahday mirahan geedka saaran marka qadar kooban baa loo ogolya nin baan timir lahayn timirtiina waa u baahday waaya muxuu samaynayaa waxa waxaa loo ogolaaday war anugu rudab keliyaan haystaaye rudubkuna hadhow markuu qalalayo timirtu isla ekaan mayaan timirtu waa qalalan tahay rudubkuna waaqoyan hadhow waa shiiqaya waa yaryaraanaya waaye qoladaas ciyaalkiisa iyo reerkiisa wax u gatee waa loo ogolaada ninkii timirta lahaa beerta lahaa u imaanaya wuxuu leeyahay iigu bedel iiga gad halkaa geed timirtaa waxa saaran ama labadaa timirood laakiin shan ratirar waa inay ka yadhahay duuna khamsata awsuq waa inay ka yadhaha aysan gaarin kana badnayn xadiidu ibni cabaasin qaala naha nabiyu nebi maxamed baa diiray sala allahu calayh wasalam can beyci nakli nakliga oo timirtaa gadideeda xataa yakula ow yukala xataa yakula ilaa ka cuno ow yukala waayo oo waxa weeyaan ilaa isagu ka cunayo oo de de waa bislaatay timir waxay noqdeen timir caadi waay yakula ow yuukala wa xataa yuuzana ilaa laga wasnayo qiila lahu waxaa la yidhi waa fiiranaynaa wamaa yuuzan qaala wuxuu yidhi waaya qaala rajulun baa yidhi cinduu agtiisaa xataa yuxuraza ilaa xirsigeeda meesha timirta iyo lagu ilaaliyo laga keenaya macnaha weeyaan marka yaakul ow yuukala ka cunayo ama ka cunsiinayo marka xataa yuxrazana waxa weeye yuxfada wa yusaana ilaa laga xafidayo laga ilaalinayo meeshii loogu talagalay laga keenayo wa xataa yuuzana macnaheeda weeye wamaa yuuzana waa maxay xataa yuxraza baa lagu sii fasiray ilaa timirta iyo raashinka marka la jiro meel uudahoo goob ahoo lagu soo uruuriyaa jidheh baabu taxriimi beyci rudabi rudabka gadidiisa xaaraan ahaanshihiisa bitamri lagu gado tii hadeer إلا في العرايا مسألة هدر حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص النبي وأرخصي لصاحب العرية عرية كانوا صاحبك أن يبيعها إنه قضو بخرسها قياس كذا أنت أنا رضبة هذا أنت تمر نقانسة 8 كيلو 8 كيلو بدل كيد رضب كقاضو وتمر إسيه والقياس جمدت بالير هذا خرجه البخاري حديث سهل بن أبي حثمة سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاوى ربع عن بيع الثمر مرا إن لو قضى بالتمر مري جيت كسارين تمرتون الأول كتلفان والرخص وارخصية في العرية ومحيته أن تباع إن قضى بخرسها جمرد يا قياس ديرا تاسو يأكلها أو عنى أهلها إلى كذا رضما حارت dadkeedu iyadoo rudab ay cunayaan waxay jecleen rudabku waa wax macaan oo jilicsan oo aad u cajo badan markaasay leeyihiin war rudab ahaan baan u rabnaay geedka aan ka goosanno timirtaan miisanna adigu qaado wixii inay isla ekaanayeen ribaa laga baqaya intaan waa la ruqsay duuna khamsata awsa ilaa laba shay oo isku nooc in la isku gado ilaa inay isla egyihiin maaha lama ogoleen moogta marka intaan keliya la ruqsay akhrajahu lbukhaari xadiidu raafic bin khadiij وسهل بن أبي حثمة صحابي هدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الربيع عن المزابنة ومحيط بيع الثمر مرقرد بالتمر اللي قضى إلا أصحاب العرايا موياني فإنه نبي أذن لهم إيقوا وأقلاضي أو أفسح المزابن هذا مغش رضبك أولا قضوي يوم تمرت كيال تمر دولك تال لقضه تأم بالير هذا أخرجه البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص نبي رخصيي رخصيي في بيع العرايا في خمسة أوسق شنرة الربير أو أمسه دون خمسة أوسق شنرة الروح كير شك هذا قالي تنير بايقات شافعي قاتل فيما دون خمسة أوسق شنرة الروح كير أخرجه البخاري حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النبي عن المزابنة walmusaabiratu waabatan baycu thamari bitamri miro geed saaranoo lagu gada weeye miro dhulka yaalo timira kaylanbeeg wa baycu zabiibi zabiib la gada weeye waayahay maxaa lagu gadayaa bil karmi karam kaylanbeeg midka dhulka yaalo beegiisa waa la yaqaan kan geedka saaranna qiyaas maahay lama yaqaan marka cinab iyo zabiib baa la isku gadayaa أخرجه البخاري حديث حديث ابن عمر وسقال بغلي سقاش قال وحير نهى رسول الله النبي محمد بادير صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهذا القوصة فسري أو أه أن يبيع ثمر حائده بيرتي مره هذا إنه بيعيه إن كان نخلا جيد تمر هدوي هاي بالتمر تمر كيلا بيع أو دول كتال wain kaana karaman karam hadduu yahana an yabiicahu inuu ku gado bizabiibin zabiib kaylan oo beego dhulka yaal aw kaana zarcan zarci hadduu ahaadeen an yabiicahu inuu ku gado bikayli dacaamin raashin beegan masgadii iyo galeydii iyo qamadigii iyo wanahaa can daalika kullih kaasoo dhanna nabigaa diiday sala allahu calayh wasalam akhrajahu lbukhaari baabu man buu baab yahay baaca gaday naklan geetimireed calayhaa hamarun geetimireedka mirana waa ku yaallaan wuuna gada xadiidu cabdillahi bni cumar ana rasuul lahi sal lla alay slm qala wuxuu yhi man baaca naklan geed timireed qofkii gala qad ubirat la ta'biiriyey la awrdhabay la bacrimiyey ubixi kiin labaabaa la saaray tan dhadig geeduhu labiyo dhadig weeye fa hamaruhaa miraheeda lilbaaci ninka iska gaday baa leh ilaa an yashtarida inuu shardisay mooyaane almubtaacu mushtarku yidhi geedkan macaa miraheeda aad ta'biirisay baan kaa gatay haddii kale kii horaa miraha leh ninkaana geedka keliya laga gada waa masale caana wey akhrajahu albukhaari baabu nahyi buu baab yahay can almuxaaqalati waalmusaabanati wa can almukhaabarati waa saddex muxaaqala isla muxaaqalaad isla musaabana mukhaabara wa bayci wa bayci baa laynoo fasirayaa wa bayci thamarati miragadideed qabla buduwi salaaxiha suubanaanteedu aan weli muuqan wa can bayci lmucaawamati bayculmucaawamana waa la nahiyey wahuwa baycu siniin wey sanada beecid sanada beecgadid wey halkan ka fiirsa marka xadiida jaabir bni cabdilaahi naha nabiy sal ly sl nabig wuxuu nahiyey can ilmukhaabarati walmuxaaqalati wa can ilmusaabanati wa can bayci thamari xataa yabduwa salaaxuha wa allaa tubaaca inaan la gadin ilaa bidiinaari wadirhami lacag in la kala siisana mayahay miro kale yaan lagu gadin ila alcaraayaa oo iyada la ogolaaday mooyaane sharaxa fiiri mukhaabara waa maxa musaaracadii wey beerta iga shaqee haye miraha abuurka ee aslaaxayo dhulka lagu aasayana adiga shaqaalaha baa bixinaya beerta wixii la gelinayo o dhan abuurka adaa bixinaysa mukhaabara la yidhaha lama ogola muxaaqala waa maxay zarcigii beerta ku yaalla la gadayaa bur saafiyo halkan yaala lagu gadaya waa la diiday ama musaaracadu waxaa weeye beerta ka shaqeeyo intaanoo mitir raashinka ka baxa adigu leedahay intaasaa leedahay intaasaa leedahay ma yaa garanayaan halkan wax ka baxayaan in kale waaya akhrajahu lbukhaari baycu kiraa'i lardi ardada kiraynteedaba u baabiya baabu kiraa'i lardi xadiidu jaabir ibni cabdillahi qaala wuxuu yidhi kaanat lirijaalin rag waxaa u ahaan jidhay oo minaa naga mid a fuduulu araadiina waaya dhulalyaal faadila araduuna waa baabuhu soo ma dhihi jirno waaya faqaaluu waxay dheheen nu'aajiruha waanu kiraynaynaa biuluti saddex meelood meel war rubuci afar meelood meel war nisfis kala bar cidda ka shaqaynaysa intaa ha qaadato faqaala nebi baa yidhi sal alla alay wasalam man kaanat lahu ardun qofkii arda u ahaatay falyazrachaa isagoo ha beerto ow liyamnaxaha walaalka akhaahu walaalka ha maaliyo fain abaa haddou diido falyumsig ardow dhulkiisa ha haysto war ama adigu beero ama walaalkaa beerta beera dhaho maali ha ka kirayne amba dhulkaada hayso muran miran baa beerihii noqdeene akhrajahu lbukhaariy xadiidu abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu ana rasul lahi sal ll alay sl naha can ilmusaabana wa can walmuxaaqala walmusaabanatu waxaa weeye ishtiraau hamari miro gadidood bitamri lagu gado fii ru'uusi nakhli waaye mirahaasoo midda hore u celi amartaasoo fii ru'uusi nakli geetimireedka dhaladeeda saaran lama jarin weli akhrajahu lbukhaari xadiidu ibni cumar wa raafic ibni khadiijin can naaficin ana ibni cumar kaana yukri ibni cumar waxaa mid kireeya masaaricahu aslaaxyadiisa iyo beerihiisa calaa axadi nebi xilligii nebi maxamed sal ly slm iyo wa abi bakrin iyo abi bakr iyo wa cumara sayid cumar xilligiis maya iyo wa cuhmaana iyo wa sadran qayb oo min imaarati mucaawiya dowladdii mucaawiye bilowgeeda uma xudida waxaa loo warramay ibnu cumar can raaficina looga xadiiday raafic ibnu khadiij xaggiisaa waxaas ibnu cumar looga sheegay ana nebiya sal lla ly slm nahaa inuu nahiyey can kiraa'i ilmasaarici beera kiraynta fadahaba ibnu cumar wuxuu aaday ilaa raafici xadiidka laga wariyey fadahabtu macahu anna waa raacay fasa'alahu wuu weydiiyey faqaala raafic wuxuu yidhi naha nebiyu nebigaa diiday sal ly slam can kiraa'i ilmasaarici beeraha iyo masaaricda in la kireeyo faqaala ibnu cumar wuxuu yidhi qad calimta waa og tahay annaa annagu kunnaa inaan ahayn nugrii kuwa kireeya masaaricanaa beerahanaga calaa cahdi rasuulilah xilligii nebi maxamed sal ly slam raafic binu khadiijow bimaanaa ku kireeya calal arbicaa'i ka soo baxa wa bishayin inaan ku kirayn jirnay oo mina tibni waaga ah waxaan ku kirayn jirnay bimaa calal arbicaa'i waa maxay maagadyada iyo kanaalada webiga yar ee beerta waraabiya kanaalka waraabiya waaye waaye saasay ahaan jir xilligii nabigaan samayn jir beertaan beer waa kaa kiraynay maxaana siinaysaa meelaha biyuhu soo maraano markasta wax ka baxayaan waxa ka baxa bahna u qaadanaynaa iyo xoogaa waagaan lama yaqaan intay taa washay un baa layidhi markaasaa mar halkan waxbay bixinaysaa tii xaggahay wax bixin mayso ninkii shaqaalaha meeshiisa waxbaaba laga waaya kii beerta lahaa meeshiisi waxbaa ka soo baxaya akhrajahu lbukhaariy xaqdaraa dhacday marka baabu kiraa'i lardi dhulka oo la kireeya bidacaami lagu kireeyo raashin xadiidu duhayr bni raaficin qaala wuxuu laqad nahaanaa rasuululahi nebi maxamed baa naga reebay sal ly slm can amrin arrin baa nebigu noo diiday arrinkaasoo kaana ahaa binaha naga raafiqan mid noo dhimriya arrin nafac noo lahaan jiray baa nebigu noo diiday oo naga joojiye xoogaa naga soo geli jire qaala raafic binu khadiij raawi hada alxadiid wuxuu yidhi qultu waxaan idhi maa qaala rasuululahi sal sl nebi maxamed wixii uu yidhi fa huwa xaqun xaq weeye qaala wuxuu yidhi daca waaya waaya ama waxa weeye maa qaala rasul nebi maxamed muxuu yidhi fa huwa xaqun waa xaqi nebigu wuxuu yidhi waa xaqi nebigu muxuu yidhi qaala wuxuu yidhi dacaanii rasuulahi nebi maxamed baa ii yeeray sal ly slam qaala wuxuu yidhi maa tasnacuuna maxaa ku samaysaan bimaxaaqilukum aslaxyadiina iyo beerihin qultu waxaan idhi nu-aajiruha waan kiraynaa cala arubuci rubuc wa cala alawsiqi wisqiyaal oo min atamri iyo washaciiri timir iyo heed ah qaala nebi wuxuu yidhi laa tafcalu ha samaynine isracuuhaa idinku beerta ow asricuuhaa idinku beersiiyo walaalkiin ha beerto ow amase amsiku ha haysta beertin qaala raafic wuxuu yidhi qultu waxaan idhi samcan wadaacat samcan wadaacat maqalnay oo addeecnay haddii nebigu saa yidhi waan yeelnay waa qaadannay samicnaa waa dacnaa wey macnuhu idinku beerta ama keyrkiin beersiiyo ha beerteen ama haysta meel goofaa nina beera ha noqoto akhrajahu lbukhaariy fi kitaabi almusaaraca waaw maa kaana min asxaabi الnabi sal ly slam yuwaasii bacduhum bacda fi الzaraacati wاthamarati baabun alardu dhulka baabu lardi tumnax dhul la ismaalinayo buu baabay dhul la ismaalinayo xadiidu ibni cabaas ana الnabiy salى اllahu عalayhi wasalam lam yanha canhu lam yana canhu nebigu ma nahyin maxay canhudu waa xaggee damiirka ayl mukhaabara mukhaabaradii khatarka ahayd walaakina qaale wuxuu yidhi an yamnaxa axadukum midkiin inuu maaliyo dhulkiisa akhaahu walaalkiis baa khayru lahu uga khayr badan min an yaakuda caleyhi inuu ka qaato kharjan kharaj kharaj kharji waa waa kharash kharaj waa caada kharaj kharajiyadda dowladda ku leeyihiin kharajiyad waa al waa kharaj waa kharaj weeyaan war kale ma leh kharajkaa nugu yar kharajkaa badan kharaj waa kharaj waaye inuu ka qaato kharaj waaye macluuma la yaqaan waxaa uga fiican inuu maaliyo waxba uusan ka qaadan saasaa uga fiican oo ujro macluuma inuu ka qaato waxaa ka fiican inuu maaliyo أخرجه البخاري في كتاب المزارع باب حدثنا علي بن عبد الله والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب